Dowladda aan ugu dhownahay, saaxiibka aadka saaxiibka u lanahay, inaan shacabka Soomaaliyeed iyo dadka halkan joogaba u sheego in safarkii aniga iyo wafdigaygu aan ku tagnay hadda inaan ku soo heshiinay inaan sii adkayno xiriirka labada dal inaan biloawno inaan ka wada shaqayno arrimaha kobcinta dhaqaalaha in sanadka soo socda haddii ilaa yaraado aan biloawno golo dhaqaale oo ka kala imaanaya ganacsatada labada waddan iyo golaha wasiirada labada waddan si loo kobciyo dhaqaalaha dalkeenna iyo dalkoodaba inaan uga helno suuq badeecooyinka halkan aan ka soo saarno oo loogu iibgooyo dalka turkiga waxaan ku heshiinay inay gacan weyn ka qaataan inay amniga dalka wax nagala qabtaan oo ay sidaasna mar dhow bilaabi doonaan waxaan ku heshiinay in labada waddan la isu sii furo lana kordhiyo fursadda ardayda soomaaliyeed ay u hesho inay dalka turkiga wax ku soo bartaan